أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ee deegaanka sabiida ee wilaayada shabeellaha hoose waxaa la baahiyey sawirrada ciidamada mujaahidiinta oo howlgal amni xaqiijin ah ka sameynaya waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye kuwaas oo adarhayn badan ka dhex abuuray baraha bulshada idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysatay askari murtad ah oo ay nolosha ku soo qabteen ciidamada mujaahidiinta qaar ka mid ah dowladaha riddada ee khaliijka ayaa cambaareeyey qaraxii mujaahidiintu ay la beegsadeen xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya beesha mursada ayaa xoolo nool oo hadiyad ah ku wareejisay mujaahidiinta kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduudda والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose warkaas iyo war kaloo ku aadan faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ee deegaanka sabiida ee wilaayada shabeellaha hoose waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay dagaalaan kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka istaraatiijiga ah ee bariire oo ah deegaan u dhexeeya degmooyinka awdheegle iyo afgooye ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose la wareegidda mujaahidiinta ee deegaankan ayaa timid kadib markii saqdii dhexe ee xalay maleeshiyaadka murtadiinta cabsi owgeed ay isaga carareen deegaankaas iyadoona saaka raayada towxiidka ay ka babanaysa deegaanka bariire dhanka kale waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid ee mujaahidiinta ay dagaalka kula wareegeen waxaana weerarkaasi lagu dilay labaatan iyo lix askari oo murtadiinna waxaana lagu dhaawacay tiro intaa ka badan oo uu ku jira taliyo ku-xigeenka ciidanka lugta riddada jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay duleedka deegaanka shalambood ku dileen murtad lagu magacaabi jiray xaaji farey waxayna ka soo qanimaysteen qori iyo laba boosh dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diinsoor sidoo kale isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee makuudo ee duleedka magaalada baydhabo weerarkii xasminta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka sabiid oo murtadiintu ay ku waayeen saraakiil iyo askar badan ayaa ku daba feelaya weerarada taariikhiga ah ee ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee bariga afrika waxaa la baahiyey sawirrada ciidamada mujaahidiinta oo howlgal amni xaqiijin ah ka sameynaya waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye kuwaas oo adalhayn badan ka dhex abuuray baraha bulshada faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xaarti cabduqaadir waxaa baraha kala duwan ee internetka si gaar ah barta facebooka si aada ugu baahay sawiro shalay gelinkii dambe ay baahisay muasasadalka taa'ib kuwaasoo kasoo muuqanayaan ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo waddadaas ku xirtaa muqdisho afgooye ka sameynaya roondo ammaanka lagu sugayo sawiradan ayaa niyadjab ku noqday murtadiinta internetka halkay labaqabows u noqdeen taageerayaasha mujaahidiinta ee ku sugan dal iyo dibad intaba suxufiyiinta qaaqlayaasha ayaa dhawaaqay afkalabadii waxaanay walaac daran ka muujinayaan taqadumka libaaxada islaamka halka murtad xasan sheekh maxamuud uu sheegayo in uu furin dagaal aaday xilli masiirka muqdisho oo shaki ku jiro waxaa sidoo kale internetka hadda laga dareemayaa saameynta wararka mujaahidiinta iyadoo warbaahinta qeybaheeda kala duwan ay si durbaah ula fagurayaan akhbaaraadka kala duwan ee mujaahidiinta maadaama dalka uu ku jiro xaalad dagaal qaaqlayaasha u caynsan xukuumadda riddada muqdisho ee ku sugan baraha bulshada ayaa iyana waxa ay noqdeen kuwo daqiiqad weliba fadaxa u joog ah maadaama beenta ay sheegaanba ay mujaahidiintu ka daba keenayaan xaqiiqada akhbaarta waana mid ku tusinaysaa sida kooxda gurgurta ay u noqotay mid fadaxo ay dul hoganayso tallaabadii ay qaadaba idaacadda islaamiga andalus ayaa wareysatay askari murtad ah oo ay nolosha kusoo qabteen ciidamada mujaahidiinta warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxdiin abu ayman ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku soo dhigay askarigan murtadka ah kadib markii howlgal qorshaysan ay ka sameeyeen deegaanka diif oo ka mid ah deegaanada dhaca xadbeenaadka wilaayada jubbada hoose howlgalkan ayaa bilowday shalay barqadii kadib markii ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ay gudaha u galeen deegaanka diif waxaana markii ay murtadiintu ka warheleen arrinkaas ay dantu biday inay kala cararaan mujaahidiinta ayaa intaasi kadib ku soo rondeeyey deegaanka waxaana durbadiiba isaga oo qabarmowga gacanta lagu soo dhigay askarigan isaga iyo qori iyo booshkiisa kadib soo qabashadiisa iyo markii ay idaacaddu heshay faahfaahinta howlgalkaasi waxaa inoo suuro gashay inaan la xiriirno askarigan maxbuuska ah ee haatan ku jira gacanta ciidamada mujaahidiinta cabdinaasir salaad mukhtaar waa garta cabdinaasir ciidankee ka tirsanay eegdi soomaali joogo haye halkaasaan joogo waa gartay kolkaasaan saako muslimiinkaana waaaa
waa gartay marka ciidankan diif soomaali jooga ee jubbada hoose ka tirsan yee hoos tagaan lovely waa gartay goormaa ku biirtaaday ciidankan da- saddex saddex sano iyo afar sano udhexaysay yaan- yaan kamid ahaa ha bismala meesha deegaanka marka aan degenayna bay ahayd ayadana bar- meel ma dhaafinba waa gartay maxaa u qaban jirta marka ciidanka waxaa kuuba jira male meesha waan iska joogaan haye qori boo shaweysay
ha meel oo lagu dagaalooda ma aha meel subaa meel markaan kala soo weerarana iska xaafi jirna iyadan ku joognay
waa gartay tirada ciidanka aa ku joogteen meesha waa imisa
waa labaatan iyo loo waa gartay aawa marka asxaabta kale baaxaan ula malehay
maanta dagaalaa meesha ka dhacay bal nagu faahfaahay see wax u dhaceen dagaal odan muslimiinta marka meesha soo weerareen wax la dagaalana ma lehe waa xareen marka anigana marka xarada kuma sugnaana meel xaafadaha la daray marka xabad markaa maqlan soo baxay marka anigoo soo baxay unbaa haddana ay marka oo macnaha xaa- soo aaday xarada xaggeed ana soo socdo yaa macnaha yaa lagu soo qabtay meesha anigoo macnaha darka waxaa la socda meel soo soo dhacanay marka ciidankalna weldigi way baxeen oo waa carareen marka saasaa lagu soo qabtaan howlgalkan ayaa ku biiraya kuwa sidan oo kale marar badan ay ciidamada towxiidka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uga fuliyeen deegaanada uu cadowgu kaga sugan yahay wilaayada kuwaasoo lagu dilay laguna soo qafaashay askar iyo xubno kale oo ka tirsanaa cadowga allah qaar ka mid ah dowladaha riddada ee khaliidka ayaa cambaareeyey qaraxii mujaahidiintu ay la beegsadeen xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba ayaa inoo faahfaahinayaa war ay soo saareen dowladaha riddada ee imaaraadka iyo qatar ayay kaga hadleen qaraxii maalmo ka hor mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho kaas uu ka badbaaday madaxa kooxda riddada gurgurte wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ayaa sheegay inay cambaaraynayaan weerarka qaraxa ee lala egtay xasan gurgurte madaxa kooxda riddada soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka xun yihiin murtadiintii ku halaagsantay qaraxaasi dhinaca kale war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda amni ee faraha kasii baxaysa ee magaalada muqdisho war ka soo baxay dowladda qatar ayaa lagu sheegay inay cambaaraynayaan qaraxa lala eegtay gurgurte iyagoona sheegay in qaraxaasi uu geystay khasaa'ir soo gaaray ilaalada xasan gurgurte sidoo kale war ka soo baxay dowladda masar ayaa looga hadlay qaraxii mujaahidiinta ay la egteen murtada gurgurte masar ayaa sheegtay inay cambaaraynayso qaraxaasi ee lala egtay kulanyada uu la socday xasan gurgurte iyagoona tilmaamay inay garab taagan yihiin kooxda riddada soomaaliya dhowaan ay ahayd markii mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen kulanyo uu la socday madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurgurte kaasoo ay ku dhinteen askari iyo saraakiil ilaalo u ahayd islamarkaana ay ku burbureen qaar ka mid ah gaadiidkii uu watay murtad gurgurte beesha mursada ayaa xoolo nool oo hadiyadaha ku wareejisay mujaahidiinta kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduuda warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali beesha murasada ayaa bixisay xoolo fara badan ay ugu deeqday ciidamada mujaahidiinta ah oo la xisaabtamaya cadowga allah waxay beeshu ay sheegtay in xoolahan ay u bixisay alla dartiisa mujaahidiintuna ay u kaashadaan dagaalka lagula jiro gaalada iyo maleeshiyaadka dabadhilifka ah uu hogaamiyo xasan gurguurte nuqabada beesha ansaarta ee murasado waxay meel fagaara ay ku wareejiyeen xoolo isugu jira geel iyo ari geela beeshu ay bixisay ayaa waxay tiradiisu gaaraysaa afartan neef oo geel ah iyo boqol neef oo eri ah waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonada beesha oo warbaahinta la hadlay maanta sagaal iyo tobanka ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix waxaan wareejinaynaa anagoo ah beesha murusade geel afartan geelah iyo boqol neef oo arya ayaan wareejinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa in maanta loogu gargaaro oo garab lagu siiyo ayaanan aan ku wareejinaynaa darteed naf iyo maal beesha murusade waxay diyaar u tahay in ay ku bixiso jihaad fii sabiiliillah waxyaabaha aan ku rabno jihaadka amaan ka baranno waxaa waaye in maanta ciziga iyo sharafka beesha mursade waxa maalka ay ku bixinaysa beesha mursade waxaa waaye in lagu xakumo shareecada islaamka koonka dhammaantii dhammaan in koonka lagu xakumo shareecada islaamka ayay beesha mursade ku bixinaysaa xoolahaad ujeedaan naftooduna horay taallaa maalkuna waa kanaha insha allahu tacaala nafta iyo maalka beesha mursade waxay diyaar ku tahay in lagu baxsho jihaad fii sabiililah dhalinyaradana waa diyaar xoolihiisa waa kuwaana waad aragtaan insha allahu tacaala waxaan rabnaa xoolahaas aan wareejinay dagaalul kufaar in gaalada lagula dagaalamo darteed ayaan wareejinaa ama ha maqlaano oo mubtadiinta aan kala dalanay ee xagga ku biirta ha maqlaaneen waxa aan u wareejinayna waxaa waaye qitaalul kufaar waxa aan ku rabnaa haddii gaala lagu dagaalamaana kelimadeeda subxana watacaala ay ku rabnaqataa ayaan ku rabnaa insha allah tacaala waxa loo basanaa oo qoraxda u taagan nahay odayaashaa ka hadlay waa ilaahay dartiis kelimadiisu inay sara noqoto tan kufrigana hoos noqdo waxa maalka ay u ordaxeen muslimiintu waa intaas cidda ku farxaya oo ku farxdo cidda ka naxayna ha ka nax in ilaahay uu abuuray muslim iyo gaal qolooyinka hadda u socyina gaalada oo wadaa way og yihiin ayagu si xaqiiqa xataa gaaladu way og marka nasriga ala siiyey guula ala siiyey maantay baan anagu leenahay ka nuqdo ahaan ka nabadoon ahaan ummadda la baxday waxdheefkaan ma ahan marka koogaad mana noqon doonto marka u dambaysa ilaahay ha ku siiyo wanaag ilaahay ha ku qaboojiyo sadaqada ay la baxeen ilaahayna marligooda ha ku shaafiyo ilaahayna cadowgooda ha ku jilbiyo waxaan wafajihaynaa xoolo isugu jira geel iyo ari iyo raashin geelaas oo ka kooban afartan geela iyo boqol neef oo ariya waxaana ku wareejihaynaa mujaahidiinta bariga africa ee la dirirayo cadowga ilaahay sidaas daraaddeed inaan anaguna nafkaanya iyo maalkaanya bixinno oon isbahaysiga muslimiinta ku biirino sidaasaan taladaayu tahay ugaas cabdullaahi daahir axmed ayaa kala wareegay nabadoonnada isna waxa uu ku wareejiyey mas-uuliyiinta mujaahidiinta maantay waa maalin ramadaan ah sagaal iyo tobankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri sidoo kale ku beegan sagaal iyo tobankii bishii saddexaad labada kun labaatan iyo shanta maanta halkaan waxaan isugu nimid geelaan dadaas sadaqaystay kula baxays jihaad fii sabiilillah geelaanu marka afartan waa yahay markii adduunyada la joogo afartan neef oo geela waa laakiin geelaan waxaa waaye hashi waxay ka dhigan tahay inay toddoba boqol calaa neef waa toddoba boqol oo neef oo geela ilaah ayaa yidhi masalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiilillahi kamasali xabbatin ambatat sabca sanaabila toddoba sabuulay dhash santigan waxu dhalay toddobo halkastana waxay fii kulli subulatin miat xabbat waxaad ogaanaysaan geelu waa toddoba boqol oo halaab calaa neef oo uu addoonkiisa abaalmarina annagu afartankaana hadda adduunyada ku wareejinaynaa waxaana u niyoonaynaa tiradaas ilaahay inuu ajirkeedana siiyo cid kastoo la baxday qofkii laba dhiibtay qofkii hal dhiibay qofkii saddex dhiibay qofkii rid dhiibay odayaashu say u sheegeen waaye waana ka aqbalay waana ka guddoomay waana ku mahadsantihiin meesha laga soo baxshana ilaahay khayr ha ugu bedelo waxaan geelii iyo arigii iyo badarkii laygu wareejiyey waxaan ku wareejinaa sheekh cabdulaahi abukaalid naaibkii oo soo dirsaday oo wakiilka u ahay ayaan ku wareejinaa insha allahu tacaala ayaguna si meeshii loogu talagalay gaarsiinayaan annaguna halkaas ayaan maaragta hawshiisi aan ku wareejinay mid ka mid ah abwaanada ayaa ka shirbay madasha lagu bixiyey xoolaha nool mursal waa deera karan le geelanka waxaa leenahay ayaan jihaada kaalmaadiis karaale waadka kaashaata kayaantii hada kaalmaadiis mujaahidiintana waxaan leeyahay xoolahan waxaad ku kasbateen kufaarta la kawaanayaad dhammaadaanku ka baadeen
warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh